magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinaya arday baratay tafsiirka qur-aanka kariimka oo muddo sanad iyo saddex bilooda socday munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeybgelaya mas-uuliyiin kala duwan culumoodiin waalidiin iyo marti sharaf kale haddaba qaar ka mid a ardaydii munaasabadda ka qalinjabisay ayaa ka warbixiyey cilmigii ay barteen bismillaahi araxmaani araxiim suuraddu waxay ku bilaabatay dhaar rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wadduxaa waxaan ku dhaartay baraqinkii walleyli habeenkii waan ku dhaartay idaa goortii sajaa uu sugnaado idaa goortii sajaa uu deganaado u sugnaado ama uu xasilo laba tafsiir ayaa ku jiro walleyli habeenkii waan ku dhaartay waa la yidhi idaa goortii sajaa uu mugdiyoobo ama idaa goortii sajaa ay sakana uu xasilo uu dego maxaa ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ku dhaartay maa waddacaka kaama tegin nebi allow rabbiga rabbuka rabbiga kaama tegin wamaa qaala mana kuu caroon oo waxaa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo dibdhacay waxyigii jibriilna ooma imaan marka qoladii gaalada ahayd waxay tidhi muxamed jinnigii iyo shaydaankuwii u imaan jiray waa nacay waa ka tegay waa ku daadsan tahay wax u imaanaya ma leh saa darteed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbiga loo dejinayaa oo waxaa la yidhi rabbigaa kaama tegin kumana caroon si markaas murugadii uu dareemay rasuulka sal l slam ay ooga degto بسم الله أبدأ وحن كبلا هذه الصورة بسم الله عسكشان عسكنا يا مقع الله الرحمن الله نحريس جود أهان نحريسته الرحيم نحريس قار أهانات مؤمنين تقول نحريس مالك يوم القيامة سورة النور إن حقسو قدرن دونا إن هذه قبر مبتدأ محذوف أه ويجنا وحياك الله سو الله سو قدرته لكن أنا وحقسو قدرنا هذه هذه ugu dambeyn sheekh axmed siiro oo ka mid ah culimadiinka magaalada kismaayo soona xidhay munaasabadda ayaa isaguna hadallo kooban ka jeediyey munaasabadda dhammaado ilaahay kalaamkiisii subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka waan soo wadnay saddex iyo toban bilood masaajidka xareed yarow xaafadda guulwade magaalada kismaayo runtii wuxuu u socday casharku si habsami leh oo ay mahadsan yihiin guddiga masaajidka oo ugu horeeya sheekh cabdi tarey cabdimadoobe oo uu ku xigo mu-adinka iyo imaamka iyo khudamada kale ee masaajidka oo intaasba u taagnaa sidii si hagar la-aan ah uu durusigaas ugu socon lahaa xerta meelaha kale ka imaanaysa fara badanna wax u diyaarsan ay ugu imaan lahaayeen runtii si wanaagsan oo degan oo qiimo badan buu noogu dhammaaday alustaad macalin aadam siduu sheegay bilow ilaa dhammaad sidii uu noogu bilaabmay buu noogu dhammaaday ilaahay waxaan ka baryaynaa miisaanka xasanaadka allah noogu daro runtii horey baan u sheegnay waxyaalaha maaragtay gaarka ulahaa lix iyo soddon arday ijaasay qaateen galabta oo waa laga dhegaystay afar tobanka boqolka qur-aanka kariimka tafsiirkiisa wiilal iyo gabdhaba